madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo kadib shirkii siyaasadda soomaaliya ee istanbul ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee dalka isagoo inta badan dhibaatada dhanka ammaanka ee soomaaliya ku eedeeyey dadka soomaaliyeed nolol iyo sistam iyo maamul iyo kala dambeyn iyo horumar intaba midna lama gaari karayo haddaan amni jirin arrinta amniguna waxaad moodaa inay maalmahan aada u sii halaabayso waddanka soomaaliya iyadoo ciidamo tiro badana ay joogaan iyadoo laleeyahay waxaase amniga ku baxa iyadoo kharash badan laga hadlayo haddana waxaad moodaa maalin walba amnigu inuu sii gacanta ka sii baxayo sii halaabay dhibka na waxaan is leeyahay inta badan soomaalida haba ku leh sababta soomaalidu inay weligeed sugto oo la tiraahdo ciidamo shisheeyaan sugaynaa inay wax noo qabtaan baan sugaynaa inay meel la gaadhsiiyaan baan sugaynaa inay amniga naga sugaan baan sugaynaa waa arrin iska adag wey inay iyadu xisaabtanto isku tashato isku xisaabtanto ciidankooda la abaabulo laga shaqaysiiyaa axsan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa sidoo kale dhaliisha dhanka ammaanka ee soomaaliya ku eedeeyey beesha caalamka oo uu sheegay inay ka gaabiyeen dhismaha ciidan soomaaliyeed iyo taageeradii la siin jiray ciidamada amisom isagoo soo hadal qaaday qaraxyadii khasaaraha badan dhaliyey ee ka kala dhacay magaalooyinka beerdhaba iyo muqdisho qolya internationaalkuna waxaad moodaa in laba xaalo labadaba kow inay ka gaabinayaan dhismihii ciidankii soomaaliyeed laba in ciidanka amisom ee jooga laftirkiisu dhaqaalaha uu baahnaa iyo tabashadooda iyadoo lafteeda aan la buuxinin laguna dabagelin howlgalkoodii si u dhaqaaqi lahayn sidaa daraaddan waxaan odhan lahaa soomaaliya mas-uuliyadda ugu horeysan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inay isku xisaabtamaan oo bal amniga dib la isu weydiiyey shacabka soomaaliyeedna maanta waxaad arkayseen shalay baydhabo xasuuqii ka dhacay dad ciyaaro fiirsanayey baa lix iyo labaatan dhimashaa iyo intaas lixdan dhaawac maxay sameeyeen waxay sameeyeen kubadda cag bay fiirsanayeen waxay u baahan tahay nimankaani waa cadow in si tooso cadownimoa loola dagaalamo dhibkana haysta waxa wey qabaaladii baa intay naga badatay yaa maanta kii shabaabee lasoo qabta talaa ayaa ree hebela anaa la dii jeedaa ree hebel baa la wata recommendation iyo waxaa loo raadinayaa in la sii daayo markuu ku dilayo reer ma aha arxan maaha waxbay suma dhexaysaan marka la qabtana waxay noqotay kaarhka la isticmaalayo taas waxaan odhan lahaa shacabkuna ha ka waantoomo iyo siyaasiyiinta waxa uu sidoo kale madaxweynaha jubbaland soo jeediyey in ciidamada amisom ee ilaalada ka haya xarunta madaxtooyada ee soomaaliya lagu bedelo ciidamada ammaanka ee soomaaliya
talahaana waxaan ku soo jeedin lahaa ama dowladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqotee in kulligood laga qaado ciidamada amisooma waardiyeynaya oo qolo walba iyadu ay iswaardiyeyso oo qolo wali bal horta hala ogaado amnigu waxa uu yahay iyo say tahay laga bilaabo filla soomaaliya in laga qaado ciidamada amisooma jooga oo la yidhaha ciidan soomaaliyeed oo idin waardiyeeya dhiso ciidan soomaaliyeed u waardiyaha la saaro macnaha middaa ka iman kara waxa weeyaan horta in la ogaado amniga laakiin hadday nin walba aan idhaahno intaasoo ciidana ay igu hareeraysanoo intana ay waardiyeynaysa dee amni aan u baahanayo ma jiro in la wada dhadhamiyo aad bay u fiicanta gabagabadii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo shirkii siyaasadda soomaalida ee lagu soo gabagabeeyey magaalada istanbul khadar maxamuud xareed v o a kismaayo